الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كلمتنا waxay markaa ku saabsantay axkaamta alciideyn ciideynku ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u sharci geliyay dadkii muslimiinta ahaa laba ciidood ciid saddexaad ma jirto ciidulfitriga waa ciidan ee nasaarada soo dhow iyo ciidul adxaa oo taweyn ah waa laba ciidood ciidul adxaa iyo ciidulfitri waa labadaa labadaa ciidood bay dadka muslimiintu leeyihin ciid kalena ma laha ilaahay baana de inoo sharci geliyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaame markii ciidihii jaahiliyada looga sheekeeyey iska dhaafa buu yidhi ilaahay wuxuu idinku bedelay laba ciidood ciidulfitriga iyo ciiduladxa waana ciidaha muslimiintu markaay leeyihiin waana shay mashruuca midna marka la soomo ee dadkii muslimiintaha soonka ay dhammeeyaan ayay farxayaan markaasay ciidayaan midna acmaashii xajkii marka lasoo dhammeeyo ayay ciidul adxadi adaaxidiina gowracayaan aanay farxayaan waa laba maaragtay shacaair shacaairta islaamkii waaweynida waxyaaba waxay leedahay sunno ah waxaa ka mid a waxyaabaha sunnaha ciiddu leedahay kow inuu qofku soo maydho waa sunna aliqtisaal waxaa kale oo fiican inuu udgoon iyo cadar soo marsado maalintaa ciidda waxaa kale oo ka mid a waxyaabaha sunanka ah inuu soo xidho dharka kuwa ugu fiican buu rasuulku xidhan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa kale oo sunno ah marka uu aqalka ka baxo uu musallaha iyo halkii lagu tukanayay tegayo waxaa sunno ah inuu takbiirta akhriyo allaahu akbar allaahu akbar takbiirtii allaahu akbar allaahu akbar inuu takbiirta akhriyo waxaa sunno ah inaanu baabuurba raacine an yakuuna maashiyan inuu lugeeyo oo uu musallaha iyo garoonka ku tago lug ayaa sunno ah waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha sunnaha ciiddu leedahay in salaada ciidda meel musallo oo bannaan lagu tukado garoommada bannaan ama dee garoommadii ama sayladaha meelaha bannaan goobaha bannaan in lagu tukado haddaana dee wax daruuriya aanay jirin ama xaaja aanay jirin in meelaha kale lagu tuko haddii ama roob dhaco ama wax dhacaan dee masaajidka waa lagu tukan karaa ciidda haddii sida waqtigeennan corona uu taagan yahayna oo la ydhaha guryaha ku tukadana way bannaan tahay in qofku labadii ragcadood ciidda inuu guriga ku tukado isaga iyo ehelkiisa iyo awlaaddiisu gurigay ku tukanayaan sidii anas binu maalik uu samayn jiray hadday dhacaan ama ay suurogeli weydo ama dee qofka ciidduba ay dhaaftaba guriguu ku tukan karaa imanka waqtigeennan oo kale oo dee kulankii la diiday inay dadku kulmaan qofku guriguu tegayaa ehelka iyo isaga iyo xaafadda baa tukanaya waana laba ragcadood bay tukanaya waktiga salaada ciidda waktiga salaada ciiddu waa marka cadceeddu ay soo baxdo in yar kadib ee irtifaacu shams waa inay cadceeddu soo baxdo waa inay kor noqoto marka waktigaa bilaabmay ilaa inta cadceeddu ay markaa suulayso ilaa waktigii duurka intay gaadhayso salaaddii ciiddu way jirtaa waktigeedana in la ilaaliyo salaada ciidda waxaa sunno ah maalintaa takbiirta allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd inkastee dadku waxyaabo fara badan ku daraan laakiin takbiirtaasi waa intii waaridka ahayd ama soo aroortay salaada ciiddu waa laba ragcadood sunno ka horeeyana ma laha sunno ka dambeeyana ma laha waa laba ragcadood weeye meesha musallehee bannaan ee musallaha ee bannaan meesha musallehee bannaan dadka qaar ba laba ragcadood ku tukada laba ragcadood ma laha haddii masaajid aad ku tukato ciidda dee labadii ragcadood sunnaha waad samayn kartaa laakiin musalluhu taxiyat male taxiyat almasjid ma laha ila waa meel bannaane Eh, baaraka allahu fiikum ayuha almuslimuun Eh, ciiddu waa shay cibaadaa waana shacairta islaamka waxaa ka mid a sunankeeda mukhaalafatu dariiq dariiqa uu maray markuu tegayey markuu soo noqdona dariiq kale waa inuu soo maro sidaasaa sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay tahay maalintaa waa farax waanay bannaantay in ciyaalka iyo awlaadda loo waasiciyo waxyaabahay doonayaan xaqal ciidkooda iyo waxyaabaha yaryare awlaaddu u baahan yihiinna in loo waasiciyo oo la siiyo awlaadda maalinta Ee, qofkii dee fursadu haya qaraabadu soo siyaaran karaa waa dee waa maalin faraxa waana maalin qofku ku farxayo oo dee wanaag uu markaa dareemayo markaa salaada ciiddu ee, waa sida waa laba ciido midna waa ciidulfitriga mi- oo dee waa ta rabadaan midna waa ciiduladxa ciidulfitriga waxaa sunno ah yaanu bixin ilaa uu timir soo cuno iyada oo witr ah timir saddex xabo ama laba eh, saddex xabo ama shan xabo ama witr ahaan buu cunaya laakiin ciiduladxaa yaanu bixin ilaa uu salaaddii soo tukado markuu salaadda soo tukado kadib ayuu udxiyadiisii wax ka cunaya ama markaasuu markaa wax cunaya sidaasaa sunno ah ciidu aladxa waa ciidda aladxa markaa taana ee, sidaasuu samaynaya ciiduladxa oo iyadu dee adaaxidii xoolii baa la gowracaya waxaana sunno ah in salaada iyada lasoo yelo dedejiyo waayo dadka adaaxidii bay markaa gowracaya ee taasina waa taas marka waa labadaa ciidood ciidii fitriga iyo ciidu aladxa munkaraad iyo mukhaalafaad fara badan baa dhaca dadku waxaad moodaa maalinta ragga iyo dumarku isdhex galaan ma bannaana in ragga iyo dumarku ay isdhex galaan ma bannaana waana ceeb ragga iyo dumarku waa- hadday ajnabi kale yihiin lama ogola waxaa maalintaa dhacaa in ragga iyo dumarku aada isu gacan qaadaan ninku hadduu gabadhiga ajnabi ka yahay uu geeyaan yahay uu guursan karo inuu gacan qaado u musaafixeeyaa waa shay xaaraana ma bannaana maalintaa aad baa la isu sawiraa aan dee faa'iido lahayn sawirkii ama dee xaajo ama daruuro aan ahayn dadka oo dhan waxaad moodaa in la yidhi sawirku waa xalaal markaa sawirka maalmaha ciidda in la yareeyo walaalayaal wax allaala waxaa dadku sawirayaan maalintaa ciidda faa'iido male maaha de- mid dee ama baasaboor lagu dhejinayo ama daruuro lagu dhejinayo ama maaha ama kii shahaada lagu dhejinayo maaha marka kaa eh, lidikra ah ee qofku uu odhanaya wax xusuusee lama ogola kaa marka mukhaalafaadkaana heesahan miisigka wata in layska ilaaliyo dadka qaar baa maalintaa ciidda aad mooda in lagu yidhi heesuhu waa xalaal heestu waa xaaraan afarta madhab waxay qabaan heesuhu inay xaaraan yihin ciidda heesaha iska ilaali waxaa kaloo ciidaha aada u dhacaa inay dadku ciidda ama maalmaha ciidda garhka wada xiraan waa xaaraan waxa lagu ciidaa daacada ilaahay baa lagu ciidaa ilaahay subxaanahu watacaala macsidiisaa ku ciidi dadka qaar baa moodaya inay fiicanta intuu korka soo wada xiiro ayuu odhanaya waan ciidaya dee sunnadaa lagu ciidaa laakiin laguma ciido mukhaalafo shareecada aad khilaafayso afarta madhab waxay isku waafaqeen garhka in la xiraa inuu xaaraan yahay axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee rasuulku uu ka warramayo ucfu lixaa sii daaya daaya ha taabannina uu garhka amar ku bixinayo shaarbahana gaabiya ama xiira ayuu leeyahay garhkana sii daaya salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marka walaalayaal een, in mukhaalafaadka ciidda ama munkaraadka ciidda waxyaabaha shareecada khilaafaya in la iska- dadka qaar baa ciidda aada moodaa salaadaba way ka tagaan dee waa xaaraan subxaana allah daacada ilaahay baa shanta salaadood bayaana ku dhaafi ku dadaal salaada xafid salaada xataa haddaad ilowdo markaad xusuusato tuko haddaad ilowdo ama hurda kula tagtay oo markaad kacdo tuko markaa maalintaa ciidda in salaada la xafido daacaadka la xafido oo qofku aanu munkar ama xumaan ku ciidin munkaraadka ciidda dadka qaar baa sinimooga gala qaar baa koranaya waa ciid riwaayaddaan gelaya acuudu billaah ama filim baan gelaya ama riwaayadaa la dhigaya ama eh, tiyaatarkii baa riwaayad lagu dhigaya waa macaasi weeyaan waana xumaan in layska ilaaliyo wixii macaasiya wixii xumaana wixii sinimoo waktigaaga ha iska ridi waktigaaga daacada ilaahay kaga faa'iidayso jalla wacalaa ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa waxaynu weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo daacaadka iyo acmaasha saalixa ah inaynu waqtiyada qaaliga ah ka faa'iidaysano ayaynu ilaahay jalla wacalaa weydiisanaynaa Eh, rabbanaa aatinaa fi اddunyaa xasana wafi اlaakhirati xasana waqinaa cadaab الnaar wbaaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online